ganacsatada afkoodan waxaan ku hadlaya anigu codkoodii ganacsatadu waxay isku afgarteen si bulshada soomaaliyeed iyo dowladda intaba uu u gaaro mxuaha cabashada ganacsatadu in cabashadan muddo afar iyo labaatan saaca dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uu ku gaaro wixii intaa ka dambeeya haddii xal la waayo ganacsatadu waxay garteen culayska saaran ee badeecada ama la rabo ha la saar layidhi inaysan xamil karin sidaa darteed waxaa go-aan lagu gaaray in la hakiyo ganacsigii ka jiray suuqa suuqyada ee gobolka banaadir gaar ahaan suuqa bakaaraha annagoo tii hore u la-een tabar aan ku qaadno haddana waxaa nalagu soo kordhiyey mid dheeraada oo naan qaadi karin sidaas darta sidaas daraaddeed ganacsatada gobolka banaadir waxay ku heshiiyeen maanta inaanan qaadi karin gana- ee, howshaas ee, macnaha cashuurtaas dheeraadka ah oo nala soo saaray ee, sidaas daraaddeedna shaqadii aysan soco karin ee, aan iska xirno shaqooyinka birito oo ay tahay taariikhdu sideed iyo tobanka bisha labaad labada kun sideed iyo tobanka oo maalin axada waxaan ku heshiinay inaanan wadi karin culayskaas shaqadiina aan joojino suuqa bakaaran uu xiran yahay